kulankan oo looga hadlayay dhibaatada uu leeyahay isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed waxaana ka qaybgalay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada jowar culimo udiin iyo bahda caafimaadka dhallinyaradii ka qayb gashay kulankan ayaa soo jeediyey in la ballaariyo wacyigelinta ku aadan halista uu leeyahay isticmaalka maanduuriyaha sida taabuuga dhibaatooyin badan wuu leeyahay xashiishka sharcigana ma ogolo diinta islaamka ma qabto inaa micnaa oo waxa maankaada duurina aada isticmaashid si culimo adduunka iyo bahda caafimaadka see sheegeen waa si saax ah xashiishka horta daroogada in lakala saaro horta ma ahan daroogo waa uu daroogo xashiishka keligiis wax ma effecti gareeyo effectiga wuxuu ka imaan karaa ayuu daraagis oo dhan oo effecti ka imaan karaa waxyaabo waxaa jira oo maankaada duurinaayo micnaha si ay u sheegeen bahda caafimaadka iyo sharci yaqaanka xashiishka effectigiisa inta laguma soo koobi karo dadna waxay u raastaan si ay jirkooda waxay slow motion ay u gishtaan dadna waxay u raadiyaan si ay ugu helaan get the money dadna waxay u raastaan si ay lacag ugu helaan misnana waxbarashadooda maadaama ay wax ku anfici waayeen confuse intaa qaadi lahayd waxyaabahan oo camal isku boojee maskaxdaada problemka yaree waxyaabahaasoo camalaa jiri karo intaasaan ugu baxaa haddii aan ka hadlo horta dhibaatooyinka uu geysto daraagiska ama daroogada waxaa ka mid ah qofka in uu dhibaatooyin badan u geysto bulshada uu la nool yahay in qofka haddii daroogadii uu waayo in uu dagaal joogtaa uu la galo bulshada inuu mar walba uu sameeyo dhibaatooyin bulshada lid ku ah sidoo kale horta waxaa jirto dhibaatooyinkaas waxyaabo sababi karo fartuun cabdisheekh oo ka mid ah saraakiisha caafimaad ee isbitaal goboleedka magaalada jowhar ayaa hoosta ka xariiqday in qofka isticmaala maanduuriyaha uu halis caafimaad ku sugan yahay markii aan dhahaa ammaandaro ayuu ka qayb qaataa waxaa ula jeedaa qofka marka uu yahay qof drag abuse ama xashiish markaas soo cabay ma yaqaano qofka kale inuu isaga ka gardaran yahay wax aana jirin ayaa u sawirmaayo islamarkaana waxaa laga yaabaa in qofkaasi uu dhaawac u geysto amaba uu dilo waa marka waxaa imaanaysaa amniga xaggiisa markii la dhahaa caafimaadka waxay ag imaanaysaa qofkani inuu qof kale waxyeeleeyo ama naftiisa uu waxyeeleeyo dhibaatooyinka ugu badan ayaa liist garaynaya waxaa laga yaabaa qofkani inay ilkihiisa doorsoomaan ee noqdaan kuwa aan ahayn sida uu ahaa awilkii hore waxaa ku dhaca xanuunka loo yaqaana gaas calooleed ama caloosha qofka oo adkaata waxaa ku dhaco in qofka beerkiisa uu burburo waxaa ku dhaco in qofka uu caatoobo jismiyan uu isbedelo waxaa ku dhaco in qofka uu u nuglaado cudur kasto jirkiisa sheekh cumar shaami oo ka mid ah culimmada magaalada jowhar ayaa dhankiisa waxa uu kasoo qaybgalayaashii kulanka u jeediyey bal diinta islaamka iyo waxa ay ka qabto isticmaalka maanduuriyaha
su-aasha jawaabteeda shareecada islaamku waxay ka qabtaa maandooriyaha guud ahaantiisa ayuu nuucinkaan nuucuu doona ha noqde waa xaaraam maraaxil ayay soo martay khamrada markaas ahaa maandooriyaha ay ummaddan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam awaliyadaadkeeda isticmaali jireen una banaanayd laakiin waxaa loo xarimay si tartiib tartiib ah haddase si qadcan ay u xaaraam tahay oo mar waxaa jirtay la dhahayay khamraday ku weydiinayaan iyo khamaarka qul fiihimaa ihmun kabiirun wa manaaficu linnaas dembi weyn ayaa ku sugan dadkana manaafic baa ugu sugan markaa si toosa looma xarimin mar kale waxaa jirtay oo ay dhacday rag saxaabada ka mid ah ayaa nin saxaabi ah oo casuumaad u sameeyey qada ah qadadii markii la cunay cabitaankan wuxuu noqday khamro khamradii baa la cabay salaad baa la gaaray waqtigeeda salaadii baa loo istaagay nin ka mid ah baa imaam noqday suuratulkaafiruun ayuu akhriyey suuratulfaatixa gadaasheed si aan sax ahaynuna u akhriyey oo qul yaa ayuha alkaafiruun acbudu maa tacbuduun antum tacbuduuna maa nacbud iyo wax nooca ah adiga oo bilcagsi sidii qur-aanku u hadlayay si aan ahayn ayuu u dhawaaqay oo laaday naafiyadeeda dhan oo meesha ka saaray
kulankan oo ay kasoo qayb galeen dhallinyaro badan ayaa waxaa looga digayay in ay ka digtoonaadaan waxyaabaha maanka duuriya oo halis caafimaad ku sababi kara